ahaantii ciidankani maanta jira iyo ciidankii hore aad iyo aad ayay u kala duwan yihiin rag saraakiila ayaa meeshii aad soo wada aragnay gaarsiiyey annaga waxaana laga rabaa marka saraakiishana meesha fadhisa maanta raggaasi meesha ay gaarsiiyeen ciidankaas inaan annaguna gaarsiino haddii aan gaarsiin weynana aan markan garaadaan aan wadan intas ka dhigna aan kaga ka dhex baxno ciidanka oo isbeddel lala yimaado al-shabaab waad arkaysaan waxyaalaha uu ku samaynayo dadkeennii ehelka ahaa waa la biraynayaa toorri u qaatay waa gowracaya cid uu aabayeelaya ma jirto cid uu dhaafayana ma jirto cid uu u naxariisanaya ma jirto maanta hadduusan adiga ku dilin berriyuu kugu soo maqan yihi inaan al-shabaab la dagaalanno iskana celinno kana xorayno dhulka waxaan rajaynaynaa sanadkan sanadkiisa hadduu ilaahay yidhaahdo ay noqoto in al-shabaab laga waayo deegaamadan baayo bakool iyo gedo in aan ku dadaalno haddii aan u dhabar adeegno waana taageerayaan inay nagu taageeraan hawshaas oo ay nala garab galaan annaguna aan biloawno hawsheenni dowladda dhexe waxaan ka haysannaa ballanqaadyo fara badan oo dhowaanna soo gaari doono oo isugu jira noocyo badan oo waxna taraya annaga cadowgan aan iskaga celinayno in fadhiga laga kaco nin walba ku talagalo al-shabaab sidii waddankan looga xorayn lahaa al-shabaab waddankan haddaan laga xorayn nin walba gurigiisu uga imanayaa aan ku talagalno sidii aan wax u qaban lahayn kana wada tashanna al-shabaabna waddanka aan ka xorayno